Red Sea Hospital oo kumida isbitaalada gobolka Banaadir yaan qalliin inag wadno ee Kasubi inkiraansiyadiyaale waxaana solo dhawaata waayo udurada daloolka wadno ee badeenka dhaladanyaalka qalliinka wadno ee lakasuubiyaalkan yanahay koobilaashe gurid markii la kuxujay waalidiinta ni toban kun iyo kabiyaanse qalliin lankasuubi yaalsho dalka dibadiis waxaana kumida waalidiinta yaalsho qalliinka wadno lankasuubi yanan maxnagay maamulkii dhakhaatiirta isbitaalka reedsi ee muqdisho toddoba biloodoo jiro ilaa toddoba sano waa la daalaadhacaay waxay yacni igu caawiyana waa waaye intaas waxna ma haysan qarash ah isbitaalkaanaan imaaday caawin aan ka helay dhinacayga waxaa taagan dhakhaatiirka guud maasha allah wiilkayga uu ii fiican yahay madaale ilaahay maaragta kheyr iyo ajira xasanaha siiyo ilaahay kasikow asaa noogu dadaalay maasha allah waxaan la oynaynana kheyro leewaa ilma intaasaa daaweysa waaye qutulyoonkoodaan la daalaadhacaaya todoba kun sideed kun toban kun ma haysanin ilaaha ii sahla meel sukana ii keena alxamdulilah rabbilcaalamiin wiilkayga hadduu ii fiican yahay
waxaan u mahad celinaynaa anigoo ah maxamed macali xasan ana aabbaha dhalay caasho maxamed macali xasan waxaan u hambalyaynayaa oo aan u bogaadina una mahad celinayaa dhakhaatiirta agaasimaha xasan dhiblaawe agaasime xasan dhiblaawe iyo isbitaalka iyo dhakhaatiirtii isku soo duuday arrintan qabatay noogu keentay dhakhaatiirta ajnabiga aheede dalka dibaddiisa ka keentay ayaan u mahad celinaynaa marka ugu horayso ilaaha mahad iskale laakiin marka labaad iyagaa mahadis dhinihii kale dhakhaatiirta qaliinka fulideen iska jara dhakhaatiir soomaali ajaanib iyan warbaahinta la hadali
successfulay ahaayeen oo kale after waxaa waaye bast operationka oo qaliimada kadibna hemodynamical iyo clinical stable bay ahaayeen oo dhinaca marka clinical laga fiirsho patientiga cabasho ma muujinaynin bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa farxad weyn noo tahay maalmihii hore nooga duwan tahay muddo laga joogo ku dhowaad dhowr iyo labaatan maalmooda halkaan ku furnay inaan u samayn doono carruurta yarar ee ku dhalata wadno daloolka ee aanan dalka gudihiisa waxba looga qaban kari jirin waxaan ballan qaadnay inaan shaqadaas soo kordhin doonno qaban karno annagoo kaashanayno gudoomiyaha gobolka banaadir alxamdulilah ilaahay wuxuu noo kasay maanta inaan u xafladayno ama aan soo sagootinno dufcadii ugu horraysay ee loogu sameeyo dalka gudihiisa taariikhda jirta weli ma dhicin in adeeg noocan oo kalea dalka gudihiisa lagu sameeyo ama laga hergeliyo kana faa'iidaystaan carruur soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku dhibaataysnaa dadka soomaaliyeed yana qaliimadan oo kalan kabhaajari dalka dibadiis taasoo haddala kumaarami oo dalkiyo kuulgalayan dhakhaatiir soomaaliyo jaanibe